bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi wasalm abaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah baa mahad iskale mahadda laka gadal waxaa mahad iskale iclaamka isaguna howlaha uu hayo baan cid ka heli karta aysan jirin dagaaladaas cadow waa lagu jabshay danimaan cadow ahayn kitaabka ilaahi ma is hortaago wixii is hortaagay waa jabeen hadday cali axmed yihiin hadday kowtar yihiin hadday boos caamir yihiin xamladihii laga soo qaaday dhankan dhammaantood waa lagu jebiyey meydku waa yaalaa amba murtaad ha ka yimaado ama macawislihi ha ka yimaada inta uun kitaabkaas ilaahay in lagu maamulo diidaysay meeshaas allah waa ku baabiye mujaahidiintana ilaahay gacanuu siiye xamlada socotaa tiyee xunayn oo kale ilaahay noogama dhigo siday u socdaan farxad bay leedahay iyo reerayn anikuna waa ku faraxsannahay waxaan leeyahay dagaaladaa socda ciddii muslima oo dhan waa ku farxayaan ragga ay ku dhacaysana cid iga dhow ma jiraan dagaalkooda maahayn waa mid dowlad iyo maraykan iyo intuu lugaha ku xartay arkaantiisa yuhuudiyo etoobiya iyo jiniyoo dhan intiiba gaalnoolya dagaal socaya waaye dagaal laba beriya maahayn dagaalka asigaan horna ka waani jirnaa weli sida uga waanaynaa wixii ku dhaca waa ku dhaceene haddana weli warkii inaan ka dhaafna ma rabno inaan weli u dignaan rabnaa oonu u nasteexayno oonu khayr mirno oo kii isdhiibaana isa soo dhiibo marka waxaad ka warbixisaa nabadoon cali biyow mujaahidiinta markay tageen alkowthar iyo ceel al axmed ka waran wixii dhaca markaa waxay u soo dhoweeyeen sidii muslim waxuu soo dhoweyn jiray ciddii la arka marxan baa la yiri waa la soo dhoweeyey waxaa la yidhi dhib ma jiree reerkaaga dhaqo kii ordayoo la arka isdejiyaa la yidhi kii xabad ridayana waa layska dhiciyey cid allaal cidda kitaabka ilaahay u soo laabata innagaa gacanta ku qabayna gaaraan hadda shabeellaha dhexe wax allaala ama murtad hore ha noqdo ama mid cusub ha noqdee ma macaawisleyha isku sheegee inaan maradaad umadumalalahay naftiisa ee maalkiisu inay badbaadayaan intaasaan ugu baaqaynaa xarakada ninkaa warkaas ka haysana cid dhib loo geysa haddiinkii xasan gurgurta tuuba keena berga diyaara loo yahay intaasaan ugu baaqa markana waxaan siinayaa macalin maxamed afhayeenka nuqubada gobolka shabeellaha dhexe soo dhowow ka waran dagaalada dhacay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen dowladda federaalk sidee u aragtaan waa dhowahay adoo mahadsan adoo mahadsan waxaan u mahad celihaynaa allah jala wacalaa bacd allaahina waxaan u mahad celihaynaa iclaamka islaamiga ah ee alfurqaan waxaan leenaha soo dhowaada intaas kadib qaabkaan u aragno mujaahidiinta xamlada ay ku qaaday cadowga ilaahay waxaan u aragnaa hamigeynu waa sarreeyaa hime caaliya iyo horumar waana wixii alla subxaana watacaala nagu adoonsaday mujaahidiintana ku adoonsaday waxaana u aragnaa arin loo baahnay arrin loo baahnay booskiisina gaaray muddo badanna la filaayey ballanka qaadkii ilaahayna lagu dabaqaayo ahay laqad arsalnaa rusulnaa bilbayinaati ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahay arrinkaasu waxaan u aragnaa hamigeynu maanta waa sarreeyaa furumaha jihaadkaana ku sugannahay annagoo gerkeynu caddaaday waxaana rabnaa in ilaahay subxaana wa tacaala uun ku aayadiisa dabaqayna infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun warku aayaddaas ka duulayna aayadaasaana soo bixisay mujaahidiintana waa hor socnaa dadka muslimiintana fikirka ku jira iyo jihaadka bariga afrikaana ka mid nahay waana soo dhoweyhayna arrinkaas waa tahay meelaha dowladda federaalk ay joogeen dadka shacabka ku dhaqnaa dhibaato noocee ayay u geysan jireen
dhibaataday u geysan jireen waa marag madoonto wuri oday abgaalow hadda ka hor haasaabhaye hadday abootooyinkii kufsadeen oo mxoo mataqaana dadkii xoolahoodii qaateen oo dadkii dileen oo guryihii jabsheen wax ay dhaafeen xasan gurguurta iyo jamaacadiisu wax ay dhaafeen oo xumaanuhu maba jiraanba maxaa yeelay dadka waa la dhibay dadka xoogay ku qabsadeen dadku shacabku ma rabyo mar waxaana cadayhaa inuusan rabin mar allaana markii laga dulqaado neeftaa ka soo boodaysa dadka waa lagu kor habsaday dadku waa dad muslimiin ah waa dad diinka ilaahay jecel laakiin tataarkii tataarkii labaadee hadda sanadkan xilligan socda ayay ku kor habsaday shacabka annagu ceeb kuma ogin wanaagaan ku ognahay waxaa yaroo la sheego farakutirho macaawisleed lagu sheegana waa tira aad u qaliil ah marka sidaas darteeda shacabkii dhibaata muglahay ku haayeen ilaahayaana ku mahadsan bacdallaahina mujaahidiinta oo gacantooda alla ku furtay sidaasaan leenahay aadayna noo tiiray wax dhammaan usoo bixinana waa shacabka muslimiinta oo la saaran yahay saasaan kusoo baxnay waa tahay meelaha hadda ciidamada mujaahidiinta ay tegayaan dadka ku dhaqan ama shacabka ku dhaqan maxaad halkan aad dardaaran ugu jeedinaysaa dadkaas ee, shacabka ah ee cadowga ku habsaday ee mujaahidiintu ilaahay gacmahooda uga dul qaaday waxaan u dardaarmaynaa awalan taqwa allaahi caza wajalla inay alla ka cabsadaan waa sabreen ninkii sabra allah u sama yeela mujaahidiintooda u timid ilmahoodiya u timid hala damaashaadaano hana ku farxaano hana ogaadaano allah eh, qaala allahu qaala rasuululahi waxaan ahayn inaan lagu dhaqayn ilaahay baa dhaqankoodii haaya dhaqankoodii aanan rag wadaho ilaahay ku- ilaahay soo saaray waxaan leenaha marka waa la idin dhiba waana sabarteen waana adkaysateen ilaahay ayaa sayd idinka dhigaye mujaahidiin ilmihiina mujaahidiinta ah ilmihiina garab siiya la, la damaashaada la mataqaana la, eh, la, la farxa la bagaaxa saasaan leenaha waa tahay markaan waxaan siinayaa een, nabadoon cabdulaahi al caraay soo dhowow maxaa raacinaysa adigan بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اولا الهي بaa mahadda iskale naga dhiga muslimiin towxiidkana waafajiyey maanta kitaabka iyo sunnada wakhtigayna ka dhigay inaan ummaddaas aan hogaami ka noqono naqiib ilaahay nog- naga dhigo dad badana mataqaana adduunka mataqaana naqiibnimis ku sheegaya kuna khasaaro mataqaana maanta haddee gaaloorkeeda inta qaata dastuuri degsata mataqaana ku urduwahaya annagu waxaanu dadka ugu baaqaynaa kitaabka iyo sunnada ilaahayna markaata kaa noqdo waa u sheegaynaa walaalahayna haddee la kuurooy mataqaana waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay u towbo keenaan dadka lagu habsaday ee maanta gaala ay ay caloosha soo saartay oo raayo u mataqaanaa ay ka dhex taagnaayeen maanta mataqaana dad la qabsaday waaye annagu dhihi mayno maxaad mataqaanaa ha soo dhowaadaano kitaabka ilaahi waa guulaysaha inuu guulaysa ilaahay baa noo sheega wa ina jundana lahum lqaalibiin ciidankaygaa guulaysaa buu yiri ciidanka ilaahay waa guulaystay waana muuqataa maanta waxaan leenahay inay mataqaanaa allahi abar u soo noqdaan tacadiga ka dhaca ee maanta maraykan wuxuu kor guuxay ee cerya dhulba uu ka soo duulay waad aragtee ma uu soo istaagay waad aragtee mataqaanaa qof ki sabra wa in- wa in tasbiruu watataquu laa yadurukum kaydum shayn ina lama maxud ilaahay baa mataqaana sidaas dhahay ee falastiin midaad aragtaa la saaray dheg uma dhigin annaguna dhig u dhigi mayno waxaan leenahay insha allahu tacaala maraykanuu hungow waa jabtee jab ilaahayna jabka mataqaana inaad jabayso noo sheegay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeedee maantay daadku qaaday ee calanka beena loo bitiyey ee dastuur gaala soo qortay mataqaana loo akhriyey layidhi mataqaana nimankan ee la ajaray ilahay horta u toobo keena ilaahay u toobo keena ilaahayd amru u toobo keena ilaahayd caasiseen waadna aragteen qabaa'ilkii la- dhulkii raayadu ka taagnaa laga soo baxay dilka iyo mataqaana rabshadaha iyo kufsiga iyo dhaca iyo dhibaatada ku dhacday indhihiina mataqaana u jeediin dadka muslimiinta dad badanna lasoo xiro u dhahay jiif waxaa igu dambaysay jiif waxaa igu dambaysay maalinkii kitaabka ilaahay maa mataqaanaa cadowga mataqaanaa uu qabsaday inta ka dambe waa taaganahay qorayaan la rogaa nin muslimaho walaalkeeyaho igu jinsiyaa mataqaana iska ilaalishaa ayaga- ayaga ayaana isku daray muraadka uu safrihay xasan gurguto loo soo dhiibay iyo arkaantiisa intaasay ahayd in mataqaana dadka muslimiinta ay isdilaan waxaan idiin sheegaynaa ilaahay u tooba keena war ilaahay u tooba keeno kitaabka sunnada u soo naqda annagu intaasaan idinku baaqaynaa waxaan u sheegaynaa haddana ciidamada mataqaana ee maankoodii iyo caqligoodii iyo cirdigoodii shartoori la gata waxaan u sheegaynaa inay hubka ay la cararayaan ay mujaahidiintu ula yimaadiin nin allay noqabada mataqaana nin walba naqiibow ku leeya mataqaana camalka dhexdiisa u taagan ha la soo xariiro la soo xariira waa laydin lacaganina ha la cararina cadowga howgeyna in maalin kasta inta tagtiin oo haddee mataa xerooyin laydinku arusha laydin soo xashidee laydinku soo celiyo ee mataqaana laydin laayo danu idinkuma jirta dhimashadiina anugu xabad ku fali mayno macaawise naqdha ama mataqaanaa du- ciidan dowlo oo federaal iska dhiga dhammaantiin waxaan idinku baaqaynaa ilaahay u soo naqatiin towbad keentiin macalin soo dhowow macalin xuseen cabdulla faraweyne soo dhowow waa dhownahay eh, jasaakum allahu khayran eh, horta awalan waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaan leenahay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mujaahidiintiisa iyo muraabidiintiisa iyo ragga muslimiinta ah ku guuleeyey inay la dagaalamaan cadowga allah subxaanahu wa tacaala allah ayaa haddana mahad iskale mar labaad jebiyey markay ku ilhaamiyey inay la dagaalamaan haddana jebiyey cadowgiisa ayaan haddana u mahad celinaynaa dadka dhegaha u furan qalbiguna waa u furan yahay haddaana nuqabada gobolka shabeellaha dhexe oo ku sugan furmaha jihaadkana waan bogaadinaynaa aadaan u bogaadinaynaa waan soo dhowaynaynaa mujaahidiitaan garabkoona nahay binafsi waa maal ayaan ku garab taagannahay boqol kiiba boqolaan ku garab taagannahay xarakatu shaabna ilaahi subxaanahu watacaala guulananahay kitaabkiisana allaha guuleeyo muslimiintuna si guud ha u farxdo ciddi fadhidina fadhiga ha ka kacdo cidi rogtana cid ilaba taagneeda ha loo diyaargaroobo sida ilaahay subxaana watacaala gaala dalkan looga- oo uga- waaba ka taaraahe ragii ka saarla ha diyaargaroobaano sidoo loo dowladda islaamka loo taagi laha loo diyaargaroobo ninka cilmila cilmigiisa hala diyaargaroobo ninka maalla maalkiisa hala diyaargaroobo ninka qoran qorgiisa hala diyaargaroobo maraykan waad maqlayseen inuu jabay ou yidhi waa ka dhacay maalkayga waa kala aaladhay farahan soomaaliya kala baxay intaasna waxaa waaya xamle gurguurta soo qaada inay jabto ujeedaa gurguurtana afkaa juqdi gabo waad ujeediin ayaa la fadhiga mugaha laga kaco cidda rogto idaaba rogto cidda kale ha ka kacdo insha allahu subxaana wa tacala daarnu qabad gobolka shabeellaha dhaa waxaan leenahay gaala waa jabtay waana isdaba kacday aad iyo aadaynu jabtaye ha la ka kaco fadhiga akhyaarta kalena iga dambay doonta insha allah waa tahay een, ka waran ciidamada dowladda federaalka meelaha laga kiciyay dhibaatooyinka ay ka geysteen hal iyo labo inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun wax lasoo koobi karo fadhi lagu koobi kara ma ahin dadki aaday u dhibaateeyeen dadku in la haystana waxaad ka garanaysaa meesha ay ka istaageen oo mujaahidiintu ay ka kicisa haddii aad tagto qof kasta takbiiray taaganta allahu akbar allahu akbar takbiirtaa taagan ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan waa dareemi kartid midda calfool dheer ka dhacday waa dareemi kartid midda calbaraf ka dhacday midda caadley ka dhacday midda shala ka dhacaysa waa dareemi kartaan meesha la yirahdo mise- me- ninka la- me- meyrtaqba waa ka dareemi kartaan kadaalika daarunac bay ka dhacday meel kasta oo ay ay mujaahidiintu tageen gacmo furnaa lagu soo dhoweeyey waxaa de- intaasu daliil u tahay in dadku dan la haysta ahan dad gaal raba aysan ahayn daliil u tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka wada dhibaatadii ay geysteenna wax hadda beriga hal iyo lama la dhihi kara xataa maaha wax la joobi kaga war xaddoon dadka haddaad fiiriso say u yaaliinna naftoodii xataa dila bal iska dhaaf shakhsiyadoodii naftoodii xataa ay dileen wax kale iska dhaaf marka insha allah wax la koobi kara maahan aadaad u mahadsanta insha allah